kulankan oo ay goobjoog ahaayeen saxafiyiinta puntland iyo dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda ay fududaysay nidaamka helista xogta iyadoo in badan ay saxafiyiinta dhibaato ka haysatay helista xogta dowladda taasoo ku imaanaysay siyaabooyin badan oo ay ugu horeyso dowladda oo la macaamilaysay oo keliya warbaahinta dowladda iyo baraha bulshada ee sida gaarka u leeyihiin gudoomiyaha ururka saxafiyiinta puntland maxamed daahir caansane ayaa soo dhoweeyey arrintan samaynta sharcigan ay puntland qaaday tillaabo adag oo kudayasho mudan waxay tusinaysaa gobolka iyo adduunka dhanna daafurnaanta iyo isla xisaabtanku inaysan ahayn rabitaan oo keliya balse ay yihiin yoolo la gaari karo oo maanta aad ujeedaan waxaa weye daafurkiina halkaa ufadhin xeerka helidda xogtu waxaa awood siinayaa suxufiyiinta iyada inay helaan macluumaadka muhiimka u ah bulshada iyadoo la hubinayo inay si saxa u tabin karaan la xisaabtami karaan hay-adaha dowladda inay siin karaan dadweynaha xogta ay u baahan yihiin si firfircoon uga qayb qaataan maamulka helitaanka macluumaadku waa asaaska dimuqraadiyad kasta waa buundada udhexaysa dowladda iyo shacabka oo kobcinaysa kalsoonida iyo ka qaybgalka dadweynaha dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa siciid cabdiyare guddoomiyaha difaacaha xuquuqul insaanka puntland laakiin kolley halkaas maxooga adeyg baa ku jira maadaama aan dimuqraadiyadu socono waddadayna cagta aan saarnay in wax badan fududaadaan warbaahintana u fududaadaan waa door muhiima iyo waajibaad dowladda ay lahayd maantana qayb ka mida waa gudatay annaga ka xafiis ahaan xafiiska difaaca qabadanaha dowladda puntland mar walba wuxuu dhowraa ilaaliyaa xuquuqaha aasaasiga ah hadday tahay dhinaca dowladda iyo hadday tahay dhinaca private sectorska ama meelaha gaarka loo leeyahay saas darteed warbaahintu waxaan leenahay xiriir dhow ujeedkuna waxa weeyaan in la helo xog rasmiya oo dhammaystiran bulshadana ay helaan xuquuqda ogaanshaha xogaha dalka ka jira
madaxweyne ku-xigeenka puntland elias cismaan lugatoor oo isna dhankiisa ka hadlay arrintan ayaa soo dhoweeyey nidaamka xog helista saxaafadda madaxa bannaan waa furan yowle wasiirka waxaan iyo wasaaradda amrayna koob iyo labaatanka wasaaradood madaxdooda in xeerkan lala wadaago ay madaxdooda ka hooseysa ku tababaraan wada shaqayntaasina ay timaado dowladda puntland waxaa ka go-an wax kastoo lagu horumarinayo ama xeerar ama aqoon ama wada shaqayn ama uu qaraymid midyaheenu siduu u horumari lahaa iyo wariyaashu haddii guddigii sare uu dhisan yahayna ha shaqo galeen waxyaabahii shirkii ugu dambeeyaan ka qayb galay wariyaashu ka hadlayeen bay ka mid ahay inkastoo dowladda iyo saxaafadda ay ku qanacsan yihiin haddana waxaa meesha ka muuqda qodobo u baahan in dib loo eego sida soo jawaab celinta dowladda oo qaadanaysa maalmo badan xilli xogaha qaybtood ay leeyihiin wakhti xadidan nuux muuse birjeeb v o a garowe